halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efmiyada geeska afrika iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com ramadaan wanaagsan duhur wanaagsan dhegaystayaal saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa kowdii iyo barkii duhurnimo waa maalin jimco ah afariyo tobanka bisha abriil sanadka laba kun iyo saddex iyo labaatanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijkeena dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samakaab qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna duhurnimo waxaa ka mid ah barnaamijkii sooyaalka dhaqanka oo toddobaadkan ama maanta aan ku soo qaadan doonno doorka dhaqanka soomaalida iyo ilaalinta xayawaanaadka
waxa weeye imaka tobankii sano u dambeeye waxaweye deegaamada miyiga ayaan tagaa ama anoo gaadhi wata ayaan tagaa ama markaan doono lugbaabaan ku tagaaba sidaa awgeed bulshada waxaan ku wacyigeliyay aan idhaahdaa war xayawaanka wixii dabar go-ay way dabar go-een laakiin waxaan idhahdaa waxaa ku nool deegaamadeenna imanka sadeerada iyo garanuutiya xayawaanka oo kale iyo weliba waraabaa iyo dacwada waxaan idhahdaa ha la ilaaliyo xayawaanka deegaankeenna ku nool
wararkii cayaaraha iyo qasiidooyin ayaad sidoo kale ku maqli doontaan idaacaddeenna duhornimo balse intaasoo dhan waxaa ka horeeya warkii dunida wafdi ka socday dalka sacuudiga ayaa xalay soo gabagabeeyey wadaxaajoodyo nabadeed oo magaalada sanca ay kula lahaayeen jabhadda xuutiyiinta ee yemen kuwaas oo mas-uuliyiintoodu ay sheegeen in horumar laga gaaray wadahadallada saraakiisha xuutiyiinta ee iiraan ay taageerto ayaa sidoo kale tilmaamay in loo baahan yahay wadaxaajoodyo dheeraad ah si loo dhammeeyo khilaafka u dhexeeya dhinacyada sida ay qortay wakaaladda wararka ee royters sacuudi carabiya oo hogaaminaysa isbahaysiga khaliijka ee dagaalka kula jira kooxda xulufada iiraan ay taageerto tan iyo laba kun iyo shan iyo tobankii ayaa hadda raadinaysa heshiis xabad joojin oo rasmi ah si loo soo afjaro kulug lahaanshaheeda militari ee dagaalka kaas oo lagu dilay tobannaan kun oo ruux islamarkaana macluul iyo dhibaato u horseeday malaayiin kale ilawareedyo ayaa wakaalada wararka ee reuters u sheegay in wadahadalada oo ay fududeysay dowladda cumaan sidoo kale diiradda lagu saaray arrimo ay ka mid yihiin in si buuxda loo furo dekadaha ay maamulaan xuutiyiinta iyo garoonka diyaaradaha ee magaalada sanca waxaa kaloo ka mid ah bixinta mushaaraadka shaqaalaha dowladda oo xuutiyiintu ay ku adkaysteen in ciidamadoodu ay ku jiraan iyo in dib u dhiska dadaalada la xoojiyo ee ka bixitaanka ciidamada shisheeye ee ku sugan dalka yemen kuuriyada waqooyi ayaa maanta sheegtay inay ku guuleysatay tijaabada gantaalka balastiga ah ee qaaradaha isaga gudba ee shidaalka adag ku shaqeeya iyadoo ku tilmaantay horumar weyn oo ay ka samaysay awoodeeda weerar celinta ee nukliyerka pyongyang oo cambaaraysay dhowlatuska ay wadajirka u sameeyeen maraykanka iyo kuuriyada koonfureed ayaa maanta sii daysay muuqaal uu ku jiro hogaamiyaha dalkaasi kim jong un oo hagaya tijaabada gantaalada isagoo dhoola caddeeyey markii loo sheegay in lagu guulaystay gantaalka i c p m ee shidaalka adag ku shaqeeya ayaa la sheegay in kuuriyada waqooyi ay uga gol leedahay inay kaga hortagto weerarada nukliyerka ee iyaga lagu qaado saraakiisha kuuriyada koonfureed ayaa khamiistii sheegay in dariskooda pyongyang ay tuurdeen gantaallo dheereeya oo balastig ah taasoo sii kicisay xiisadda ka aloosan gobolka arrinkan ayaa sidoo kale yimid kadib markii maraykanka uu si adag u cambaareeyey tijaabada gantaalada ee kuuriyada waqooyi islamarkaana uu ku eedeeyey inay horinayso xiisadda ka aloosan gobolka afhayeenka golaha amniga ee qaranka maraykanka daryaane watson ayaa sheegay in madaxweyne jo biden iyo guddigiisa amniga ay qiimeynayaan heerka ay xaaladdu gaarsiisan tahay si dhowna ay ula shaqeynayaan xulufadooda wuxuu intaa ku daray in tijaabada gantaalada ay tahay xadgudub lagu sameeyey qaraaradii golaha ammaanka ee qaramada midoobey islamarkaana ay halis gelinayso xasiloonida iyo xaaladda amniga ee gobolka dhegeystayaal warkeennii dunidana waa nageyntaa halka aad warkaasi ka dhagaysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington markan dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii sooyaalka dhaqanka waxaa barbare kasoo diyaariyey wariyaha v o eda cabdikariin cabdulaahi olol oo halkaasi dhowaan booqday
todobaadka barnaamijkeena waxaa marti noogu ah mahad faarax cabdilaahi oo aan dhowaantani kula kulannay magaalada berbera mahad ayaa isagu waxa uu qareemaa xayawaanada waxa uu lay sheegay inuu miyiga iyo goobaha kala duwan taga dadkana uu si iskiisa uga waacyigeliyay inaan xayawaanka iyo dhirta aan dhibaato loo geysanin waxa weeye waxaan ka mid ah dadka u dhaqdhaqaaqa ilaalinta xayawaanka duurjoogta iyo weliba dhirta qoyan waxa weeye xayawaanka imika waxaan ka shaqaynayay ilaa labadii kun waan ka shaqaynayay markii aan yarana xayawaanka waan taageersanaa sidaas horta weeye walaal xayawaanku markaa waxa weeye xayawaanka anigu aad iyo aad ayaan u taageeraa waxaanan jeclahay sida bilaadanku u noolaadaan inay xayawaankuna u noolaadaan markaa anigu waxaan doonayaa in xuquuqda bilaadanku helo kale inay xayawaankuna mid lamid a helaan xayawaankiina sad ka warhaysa waxa weeye xayawaanka u dhaqan deegaamada soomaalida waxa weye mashaakil fara badan fara badan ayaa haysta waxa weeye xayawaankii waddankan ku noolaa wuu qaxay intii ka dambeysay burburkii dowladda dhexe soomaaliya marka ilaa iyo hadda ma jirto xayawaanka deegaamada soomaalida ku nool cid dar yeesha oo wax siisa iyo weliba cid kule amnigeeda sugtaatoona
shaqadan u qareemidda inaad u qareento xayawaanka iyo bahalaha kala duwan waa shaqo dadka ku cusub bal ka waran sheekooyinka idinka iyo dadka idin dhex mara iyo wacyigelinta aad samayso si shaksiya
walaal waxa weeye horta anigu deegaamada ayaan maraa waxa weeye markaa tobankii sano u dambeeye waxa weye deegaamada miyiga ayaan tagaa markaa ama anoo gaadhi wata ayaan tagaa ama markaan doono lugbaabaan ku tagaaba sidaa awgeed bulshada waxaan ku wacyigeliyaaan idhaahdaa war xayawaanka wixii dabar go-ay way dabar go-een laakiin waxaan idhahdaa waxa ku nool deegaamadeenna imaka sadeerada iyo garanuutiya xayawaanka oo kale iyo weliba waraabaa iyo dacwada waxaan dhahdaa ha la ilaaliyo xayawaanka deegaankeena ku nool marka waxaan dhahdaa kuwa kale oo mari shimbirug ka midka yihiin iyo doofaarka iyo daanyeerka kalena waxaan dhahdaa ha la waraabiyo sidaa awgeed aniga lafteeda waxa weeye xilliyada abaaraha oo kale imanka jilaalkii oo kale iyo kaliishii oo kale biyo ayaan qaadaa marka deegaamada qaar ayaan geeyaa iminka waxa weeye labada kun iyo toddobiyo tobankii biyo ayaan raray waxa weeye abaartii weynada ka dhacay deegaamada soomaalida waxaanu geynay deegaamo ka tirsan gobolka togdheer waxa kaleanu geynay deegaamo ka tirsan gobolka sool sidoo kale waxaanu geynay deegaamo ka tirsan gobolka saaxil marka deegaamadaanu geynay waxaa kamid aha deegaanka loo yaqaano ceeg oo ku yaalo gobolka togdheer waxa kaleanu geynay deegaanka loo yaqaano bordley oo ka tirsan gobolka togdheer waxa kaleanu geynay deegaanka qoryaalo isaguna ka tirsan gobolka togdheer waxaa kaleanu geynay deegaanka caynabo oo ka tirsan gobol markaa ka tirsan gobolka sool sidaa awgeed dadku walaalayaal walaal waxay ku odhanayaan war dadkiibaaba dhimanaya maxaa xayawaanka kugu salliday marka aniguna dadka wax kalooguma jawaaba wuxun baan ku idhaahdaa uun war sidaad adiguba nolosha iyo nabadgelyada aad u raadinayso ayaa xayawaankuwa nolol iyo nabad u raadinayaan bal ka waran waxaa jira xayawaano badan oo dabar go-aya oo qaarkood duurjoogtii ay meesha ka sii baxayso bal iga war horta walaal iminka xayawaanka deegaamadana ka dabar go-ay way fara badan yihiin waxaa ka mid a xayawaankii la odhan jiray biciidkaoo kale iminka biciidka haddaad somalilan iyo deegaamada soomaaliya o dhan dhex marto meel uu jooga biciid heli maysid waxaa kaloo ka mid a xayawaanka deegaamadana ka dabar go-ay xayawaanka loo yaqaano shabeelkaoo kale waxa weeye iminka shabeelka midhmidh ayaa deegaamadiina ku sugnaa sabuurahan iminka loo yaqaano golisa ku yaala saaxil oo kale iyo ceergaab oo kale waxa weeye xabad xabadii meelaha ku nooleydna waa la dilay xayawaanka kale walaal deegaamadiina ka dabargoo kale waxaa ka mid a shimbiri waaweynaa waxa weeye gorgorki ma joogo xunshada bahashii laodhan jiray ma joogto baalkii kale laodhan jiray baqayaha isagoo naylaha qaadan jiriya sakaarada isaguna ma noola markaa walaal shimbiri waaweynoo dhan deegaankeenna qaarna way ka dabar go-eenoo way dhinteen qaarna way ka hajireenoo dadkan bay ka yaaceen xayawaanka kala duurjoogtahay waaweynaana sidaas le iyaduna weeyaan wax wey qaarna waddanka way ka haajireen qaarna waa le qaarna carab baan raratay walaal bal ka warran markaad dadka u sheegto in xayawaanka la ilaaliyo waxyaabaad kala kulanta maxaa ka mid a
walaal dadku waxa weeyaan dadkeenu niyow cilmigan ilaalinta xayawaanka duurjoogta wax weye dadkeenu wax weeyaan aqoon uma laha sidaa awgeed dadkeennu wuxunbay qabaanuun bilaadanka u quri inuu noolaado markaa dadkeennu way kula yaabayaan markay arkaan dad xayawaanka duurjoogta u shaqaynaya oo leh ha la ilaaliyo markaa walaal horta farqigaa weyn baa jira aniga dad badan baa igu yidhi waad waalanto ma meyl qabtid markaa dadka in badan baanu isku cadibanay laakiin iminka dadku wax badan baanu fahansiino dadku iminka waxay ogaadeen xayawaanku in ay bilaadanka kala midin ayay ogaadeen walaal markaa iminka dad badan oaanu saaxiibnay ayaa jiro iyaguna iminka xayawaanka ilaaliya oo nala shaqeeya ayaa jira deegaanada markaad tegtid waxaad ii sheegtay inaad mararka qaarkood gaari raacdo mararka qaarna aad lugayso oo intaad mikrofoon qaadato bal qaabkaad u wacyigeliso oo kale iiga sheekee
walaal dadka waxa weeye markaanu deegaamada booqanno kale waxa weye marka hore dadka waanu la xidhiidhno waanu la sii hadalnaa marka dambena waxaanu sheegna inaanu tegayno deegaamada inaanu ugu imanayno markaa tuulooyinka kale meelahaanu booqanno kale waxa ka mid a tuulooyinka fogfog oo kale meelaha aanay dowladda somalilan gaadhin sida wasaaradda deegaanka kale ayaanu booqannaa markaa dadka magaalada jooga intaanu laba habeen magaalada la joogno ayaanu maalinta damba dadka soo shirnaan oo iskugu yeedhnaa markaa waxaanu sheegnaa faa'iidada ay deegaanka u leeyihin xayawaanka duurjoogta iyo weliba dhirta qoyan markaa labadaa shayba waxaan ku dhaa ilaaliya naxariista ilaahay ayaa ku xidhan baanu dhaa roobka ayaa ku xidhan baanu dhaa waxaanu dhaa ilaahay baa arsaaqadda idin waasicinaya
waxaa jira xayawaano badan oo had iyo jeer lasoo bandhigo oo dadku ay soo qabsadaan oo ay ka mid tahay caashabarida oo kale nn harimcadka oo kale bal ka waran sida ay dadku ay u soo qabsadaan iyo meelaha la geeyo had iyo jeer waynu aragna iyadoo lasoo bandhigayo oo wasaaradda deegaanku iyo ay la wareegayaan walaal waa arrin wacan horta waxa weeye iminka xayawaanka loogaadhsatay deegaamadan loogaadhsata waxaa ka mid a bahasha loo yaqaana caashabirdo farabaas lagu hayo waxaa kaloo ka mid a baalka loo yaqaana hareemacadka horta labadaasaa ugu badan waxaa kaloo in loogaadhsata bahasha loo yaqaana jugliga shimbirtaa iyo weliba xayawaan kaloo tiro badan horta walaal caashabarida iyo hareemacadka iyo xayawaankaa dalkeena laga rarto o dhan horta wax weeyaan waa risooskii waddanku lahaa weeyaan markaa dalal shisheeye ayaa la geeyaa markaa beero waaweyn ayaa xayawaankan lagu dhaqaa sidaa awgeed waxa weye waxaan dad baa manaafacaadso beerahooda geeya marka waxa weye waa khayraadkii dee deegaamada soomaalidu lahayd oo la boobaayo weeye waa marka arrinta aad iyo aad baan uga xumo calooshayga xanuunta aniga qaar dadku ay dilaan oo kale kuwaasoo kale maxaad kala hadashaana walaal iminka xayawaanada waxa weye dadkeenu dilaan waxa weeyaan way fara badan yihiin waraabahoo kale iminka dadku way dilaan dacwadoo kalena way dilaan harimcadko kale way dilaan shabeelkoo kale way dilaan midho ka hadhay markaa horta walaal waxa weeyaan dadka waxaan u sheegnaa horta xayawaanka nooc kastoo ka mid a inay nabadgeliyaan ayaanu sheegnaa markaa dadka waxaanu sheegnaa xayawaanka inaan kibir u keenin waxaanu sheegnaa baahi u keenta ayaanu sheegnaa saa awgeed waxaanu sheegnaa walaal inay xayawaanka nabadgeliyaan oo aanay baahida ku dilan ayaanu sheegnay dul qaataan
caqabada ayaa jira bal ka warran caqabada ma kala kulantaa intaad aada waddo dadaalkan aada ugu qareemayso xayawaanka kala duwan walaal horta anigu wax caqabadaan kala kulmaa inta badan ma jiraan laakiin caqabadda ugu weynee naga soo food saarta waxa weeye wasaaradda deegaanka somalilan wasaaradda deegaanka somalilan waxa weeye anigu waxaan nin voluntary ku shaqeeya ayaan rabaan cidna mushaar ka qaadan oo isagoo waxa weeyaan jeebkiisa iyo qarashkiisa u gaarka isticmaala ayaan ahay wasaaradda somalilan markan deegaamada iminka miyigoo kala booqda iyo meelaha fogfog oo kale waxa weeye inta badan marna weyahan jabta marna ciidamo ayay soo dirtaa sidaa awgeed wasaaraddu ma ogola cid ka barbar shaqayso madax bannaan oo si wacan u shaqaynaysa ma ogola markaa walaal waxa weeye horta xaggaa wasaaradda deegaanku bay caqabada nagaga timaada laakiin cid kale caqabada nagagama timaada walaal cabdikarinow
waxaa jira caqabado ama dhibaatooyin xayawaanka laftigiisu ay la kulmaan oo mararka qaarkood dhibaatada weyn ay la kulmaan maxaa ka mid ah
walaal waxa weeye horta xayawaanka mashaakilka weyn ee imanka intii aan ka shaqaynayaan ogaaday haysta horta waxa ka mid horta xayawaankan horta marka hore waxaa jira dad carab oo ugaarsataa ayaa jira oo waxa weeye had iyo jeer maamulada soomaaliya ku dhaqan inta laaluush ka soo qaataan waxa weye deegaamada ay ku sii daayaan kuwaas waxaa kaloo jira walaal oo xayawaankan iyaguna dabargo ku haya bahal toosh laydhaa ayaa horta iminka soo baxay bahal la tooshoo fara baas ku haya xayawaanka dadkii wax magarataay reemiyiga ha beriga hore xayawaanka dabin bay u dhigan jireen iminka waxa weye xayawaanka toosh baa indhaa lagaga qabtaa waxa weye xayawaan badan oo deegaamadeena ku dhaqnaan jiro kasoo hadhay xayawaankii dabarka oo sakaaradu ka mid ahayd oo garnuurtu ka mid ahayd ayaa tooshkaa lagu laayay waxa weeye waxaad arkaysaa reer miyi ku dhaqanoo habeenkii toban sakaaraa soo qabsanaya toosh ku soo qabsanaya horta walaal markaa bahalkaa tooshka leena waa aafe waxaan ku baaqayaa in maamuladu dhegeysanaysaa waxaan ugu baaqaya in tooshka bahalka lee dalka laga joojiyo waxaa kaloo jira walaal iyaduna xayawaankeena farabaas ku haya bahal loo yaqaano sun oo loo yaqaano garnayd waxa weeye ama dadkeenu waxa u yaqaanaa sunta waraabaha waxa weye neef baa dhibanaya waraabaa cunaya qof wuxuu soranaya waraabihii neefka kaa cunay dil buu isla sunbuu neefkii ku shubaya shan boqol oo xayawaan oo kala ku dhimanaya xayawaanka iminka deegaamadeena ka dabar go-ee suntaasi baabisay waxaa ka mid a shimbirihii waaweynaayoo kale iminka shimbiriheenna waxa dabar gooyey suntaa marka walaal aafooyinkaas ayaa horta xayawaankeena haystaa waxaa jira sidoo kale xayawaano dadka miyigu ay ilaalin jireen oo aan la taaban jirin qaarkoodna ay ka baqi jireen in dee inkaari kaga dhacdo in la dilo oo kale dhanka caadooyinkaas oo kale weli ma jiraan in habdhaqan ay u ilaaliyaan berigii hore wax weeyaan xayawaan fara badan ayaa deegaamadeena ku noolaan jiray dadku qaar baa la odhan jireen waa jino haddii la taabto kale odhan jireen waa ay odhan jireen waa inkaar baa ka dhacaysa qaar siyaabo kaloo caada ayaa u ilaalin jireen markaa horta waxa weeye iminka deegaamadeena xayawaankii ku noolaa waxa weeyaan toddoba iyo toddobaatankii ayay xooggoodu meesha ka baxeen waxa weye dagaalkii etoobiya iyo soomaaliya dhex maray toddobiyo toddobaatankii waxa weeye waxaa jira hub badan oo shacabka gacantiisa galay ayaa jira marka waxay hubkaasi wuxuu qixiyay xayawaankii faraha badnaa ee deegaamada soomaaliya ku noolaa oo dhan ayuu hubkaasi qixiyey xayawaankaasna imka kan tvda aynu ka daawanay youtube waxa weeyaan ee ku dhaqan wadamadan kenya tanzania uganda iyo wadamada kale ku yaala bariga africa marka horta walaal waxa weeyaan mushkiladii iyo burburkii kale dalka ka dhacayna waxa weeyaan baaqigii haray ayuu qixiyey marka horta iminka dalkeena waxa ku nooliba wax yar weeyaan waxa ka mida xayawaanka ugu badan dalkeena imika ku nool waxa ka mida bahasha loo yaqaano deerada waxa kaloo ku nool iyaduna waxa bahasha loo yaqaano sakaarada oo iminka sii dabar go-ayso iyadana tooshka aan sheegay lagu dabar gooyeyba
waxaa jira xayawaanada qaarkood in ay dadku sidaad horey usoo sheegtay ilaalinta ay u qaataan in dhibaatooyin ay ku hayaan oo kale waraabaha dawacada dee xoolahana reermiyigu waxay sheegeen inay ka cunaan adiguna waxaa tiri waa inaan la dilin halkaasi siday isu waafaqaysa horta walaal iminka waa sax waxa weeyaan horta waraabaha iyo dacwadu waxay ka mid yihin xayawaanka kale hilibka cunaa kuwa ugu badan ee deegaankeena ku sugan ayay ka mid yihiin markaa dee walaal waxa halkaa anigu waxaan odhan lahaan ku dhahdaa dadka waxa weeye xoolaheena ilaashado raaca oo ka ilaashada laakiin walaal waxa weeyaan dee xoolaha dadku marka dayacaan waxa weeyaan xayawaanku way cunayaan xayawaankan waraabaha iyo dacwaduna waxa weeyaan berigii hore ugaadhi cuni jiran ay ku noolaayeen waxa weeye xayawaankan ugaadhi ay ku noolaayeen meeshay ka baxday bilaadankaana ka saaray marka horta xayawaankan baahi baa wada markaa anu dadku waxaan ku cayiliyan dhahdaa war xoolihiina raacdo ilaashada abaaraha way soo noqnoqdaan mararka qaarkood waxaad ii sheegtay inaad xayawaanka doofaarka oo kale aada waraabisaan bal ka waran dadku siday ugu baraarugsan yihiin in la ilaaliyo oo sida xoolaha geela iyo adhiga ay u siinayaan biyaha ay u siiyaan xilliga abaaruhu kacaan oo kale wala horta dadku wuu kala duwan yahy waxa weeyaan iminka deegaamadeena marka marto kale waxa weeyaan qaar waxaad ku arkaysaa xayawaan ku nool qaarna laba iyo tobanka maanta haddaad socoto midhku arki maysid markaa horta bulshada lafteeda kala duwan waxa weeye dadkeenna qaar qaar ka mid waxa weye xayawaanka ma laayaanoo waxa weeyaan wixii meeshaa ku nool way iska nabadgeliyaanoo ma taabtaan ciyaalkoodana way ka ceshadaan markaa waxay ogiin iyagana ilaahay abuurtay waxaa kaloo arkaysaa dad deegaamada ay ku nool yihiin waxaad arkaysaa aan hal sakaara ku nooleen oo wax allaala wixii meeshaa joogay laayay markaa bulshada lafteeda waa la kala duwan markaa sida ay xayawaanka qaarna u ilaalinayaan aanay dilaynin qaarna ay u laynayaan ayay u kala naxariis badan yihiin waa gartay dadka reer guuraaga ee miyiga jooga aada u tagto ma aaminsana in loo doodi karo oo loo qareemo sida dadka oo kale bal ka war dee meel qaar waxaabay kore mashruuc baad nagu soo qaadatay markaa walal cabdo waxa weeye horta dadku waxay u baahan yihiin in aad iyo aad loo wacyigeliyo ayay u baahan yihiin xagga diiniyan iyo xagga deegaan ahaanba oo loo soo bandhigo xitaa dee faa'iida ay deegaanka xayawaanka iyo dhirtu u leeyihiin marka bulshadu waxay u baahan yihin waa in loo shaqeeyo oo fadhiga laga kaca ayay u baahan yihiin waxaa kaloo u baahan yihin inaan hay-ado caalami iyo cid kala tuyaan waxba laga sugan ayay u baahan yihiin marka xayawaanka iyo dhirtuba in loo shaqeeyo oo la badbaadiyo ayuu waxaan ku waa waddanku u baahan yahay marka dhulka la seeraysto oo dadka reer migu ay dhulka xidhaan sagaarada iyo deerada iyo garanuugta saameyn ma ku yeelataa xayawaanadii iyo ogaadhii joogtay miyiga haa walaalo way ku yeelanaysa waxa weeyaan xayawaanka waxa weeyaan marka marka halkan oo kale ku noolaayana meesha waxa weeyaan la xidho seera laga dhigto ama beer laga dhigto waxa weeye xayawaanka wuu guuraya waxa weeye deegaan aanu horaba ugu noolaan jirin buu guuraya marka waxa weeyaan isaga laftiisa waxa weeyaan wuxuu noqonaya dad barakacay oo kala dee marka mashaakil buu kala kulmaya meeshuu guuray
dadka intay gaadiidka kaxaystaan soo ugaarhsanaya ee soo kaxaynaya magaalooyinka keenaya arrimahaasoo kale ma kala hadashaana haa waanu kala hadalnaa walaal waxa weeyaan dadka waxaanu ku nahnaa xayawaanka duurjoogta ugaadhsigiisa ka fogaada ayaanu nahnaa waxa weeye midda kale dadkeennu waxa weeyaan samir ma laha soomaalidu waxa weye ninbaa imika xayawaan dhala soo kaxaysanaya hudheelkiisa keensanaya sidaa awgeed waxa weeyaan markuu laba sanno joogo ayuu koranaya deeray ahaydoo geesa yeelato dadkay laynaysa waxaa kaloo ay koranayaan saddex sannuu nala joogo cunadiisa baanu taahili weyno markii dambena wuu dhintay ama waanu qaadno cid baanu siinay marka halkaas taasi waxay caddaynaysaa khayral mas-uulnimada dadkeena haysata ayay caddaynaysaa marka walaal waxaanu ku nahnaa dadka war xayawaanka kayntooda haka keenin kayntooda u daaya ayaanu ku nahnaa fariinta aad ugu dambaysay aad bulshada u diraysay ee wacyigelinta la xidhiidha maxay tahy waxaan walaal ugu baaqayaan ugu baaqaya dadka afka soomaaliga ku hadlaan leeyahay war xayawaanka duurjoogta dalkeena ku dhaqan ilaaliya oo nabadgeliya waxaa kaloon leeyahy walaal dhirta qoyan iyadana nabadgeliya oo ilaaliya waxa weeyaan maanta dowlad ka shaqaynaysa dhirta qoyan iyo ilaalinta xayawaanka duurjoogta inu isku halaynaa ma jirto markaa waxaan leeyahy qof kastaaba deegaanku ku sugan yahay duurjoogta ku nool ha ilaaliyo dhirta qoyana ku taalana ha nabadgeliyo dhegaystayaal intaasi waxaa ku eg barnaamijkeennii sooyaalka dhaqanka oo toddobaadkan aan ku eegaynay mahad faarax cabdilaha oo isagoo u dooda xayawaanka iyo duurjoogta isagoona ku sugan magaalada berberaa ee xarunta gobolka saaxil barnaamijkaasi intaanu mid la mida ku kulmi doonno dhammaantay waxaan idinkaga tegaynaa sidaasii nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay cabdikariin olol oo nala socodsiinayey barnaamijkii sooyaalka dhaqanka markana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan wararkii cayaaraha haddii aan fiirino shalay kulamo ka tirsan koobka yurub league oo ah tartanka labaad ee qaaradda yurub ee kooxaha ayaa la ciyaaray iyadoo kulankii ugu adkaa uu dhex maray kooxaha manchester united iyo sevilla oo ka kala dhisan dalalka ingiriiska iyo sbain kooxda manchester united oo geemkan qaybihii hore sidii ay doonto u maamulatay ayaa laba gool dhalisay iyagoo goolal kalena iska khasaariyey ama fursado ay goolal ku dhalin lahaayeen aan suuro gelinin ayaa markii dhammaadka ay ku dhoweyd kooxda sevilla ayaa dib usoo rogaal celisay ciyaarta ayaana waxay ka dhacaysay garoonka oltraford sevilla ayaana laba gool daqiiqadihii dhammaadka ciyaarta ama u dambeeyey keensatay kooxda manchester united ayaa labada gool waxaa u dhaliyay ciyaaryahankooda sabitsa oo qadka dhex oga ciyaara laakiin waxaa lagu qasbay manchester united in laba ka mid a ciyaartooydeeda ay iyaga goolal iska dhaliyaan oo ay u barbareeyaan kooxdii ay la ciyaarayeen malasia iyo harry maguire ayaana laba gool si qaldan isaga dhaliyey ciyaartan waxay ku dhammaatay laba iyo labo juventusna waxa ay hal iyo eber uga badisay kooxda sporting lisbon kooxda romana waxaa hal iyo eber uga badisay kooxda vaynud oo ay garoonkooda ku booqdeen kooxda bayer liverkusenna waxay hal iyo hal isla dhaaf waayeen kooxda kale ee union siddeedan kooxood ayaana isugu soo haray tartanka iyadoo toddobaadka dambena ay mar kale lugta labaad isugu iman doonaan labadii soo baxda ayaana afartii soo baxda ayaana markaasi waxay ciyaari doonaan samafinalka manchester united lugta labaad waxay tegi doontaa dalka sbain iyadoo labaiyo laba ku dhammaysatay juventus lug hore ayay la sii gashay tartanka oo hal iyo eber ayay garoonkeeda uga badisay kooxda lisbon halka romana ay shaqo adag u taalo marka ay garoonkooda ku laabtaan toddobaadka dambe guuldaraal iyo eber ayay wataan waxaana looga baahan yahay inay dib usoo laabtaan
bayer leverkusen iyo union iyagana si lamid a hal iyo halkaas ay ku kala tageen oo waxay u baahan doonaan in la tago garoonka union si ay mar kale usii kala baxaan wararkeenii ciyaaraha waa naga intaa markana waxaad kusoo dhowaataan qasiidooyinkii aan ugu talagalnay bisha barakaysan ee ramadaan amaankaasi ayaa u dambeeyey idaacaddeenii duhurnimo waxaa idinla socodsiinaya anigoo samakaab ah tan iyo idaacaddeenna galabnimo waxaannu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo